xilli dadka barakacyaasha ah ee ku nool kaamamka ah degmada garas baalley ee gobolka banaadir ah ay wajahayeen xaalado biila'aaneed ayaa waxaa halkaasi maanta ah laga ahdah furay ceel biyooda si loo garab istaago dadkaasi dhibaataysan barnaamijkan ah ayaa waxaa hirgeliyey ururka samafalka ee walaal oo ah urur ay dhallinyaro ku midaysan yihiin islamarkaana ka shaqeeya horumarinta bulshada cabdiraxmaan maxamed cali oo ah guddoomiyaha ururka samafalka ah walaal oo ka hadlay xarig jarka ah barnaamijkan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay iskaashiga bulshada
walaalahana ceelka nagu wareejiyay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin mahad celin kadib wallaahi haddaana organizationka walaala ceelkan meel weynuu naga taageeyahay hadhaca ceelkan wuxuu matalaad u yahay halhayska organizationka ah wax walba waan awoodnaa haddii aan rabno wax walba waan awoodnaa haddii aan rabno waxaan ka wadnaa dhibaato kasta ama duruuf kastoo dalkeena taalo waan xali karnaa haddaan anaga soomaali haddaan nahay aan rabno inaan xalino marka biidnillaah waxaan rajeynaynaa ceelkan inuu noqon doono tan koowaad tusaale ummadda soomaaliyeed inay waxa macquul tahay oo loo baahnayn inay gacan shisheeye ka imaato sida wax loo xaliyo tan labaadna inay noqon doonto wax lagu daysaro oo tuulooyinka iyo meel kastoo duruuf ka jirta nin kasta intay israacno wadajir isku raacno aan xalino dhanka kale siciid jaamac cilmi oo ah maamulaha ceelkan ayaa ka warbixiyey muhiimadda ceelkan uu u leeyahay bulshada deegaanka
dad barakacyaala hogaarahaya siddeetan iyo afar kaam ayaa walaal biyasiinaya ugu deeqay dad soomaaliyeed ayaa ugu deeqay dadkaas oo kasoo kala kacay meelo aan yarayn sida shabeellooyinka iyo jubbooyinka shabeellada dhexe shabeellada hoose khayr allaha siiyo waxaan leenahay marka in dadka kalena ay ku daydaan sidaasoo kale ummadda soomaaliyeed wax loo qabto dadkaas waxaa ku jira dad agoona waxaa ku jira dad curyaamiina waxaa ku jira dad indhoolayaala waxaa ku jira dad dhibaataysan oo baahiyada gaarkaa qaba waxaan leenahay walaal khayr allaha siiyo walaal meel fiican buu ka bilaabay noloshu biyay ka bilaabataa kolley wixii kale oo tabaran ah wuu sheega doonaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa sida walaal oo kale hiigsigii horumarka uu subinayo in lagu daydo ayaan codsanayaa